بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm oo aan maanta gebi ahaantiisba ku falanqayn doonno ciidamada mujaahidiinta oo dagaal xooggan kadib maanta si dhammaystiran ula wareegay gacankuhaynta degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan raayada tawxiidkana dib uga taagay haddaba waa sidee xaaladda magaalada khasaare intee leeg ayaa cadowga soo gaaray maxayse ka dhigan tahay furashadii maanta ka dhacday moqokori qodobadaas kuwo kale ayaan falanqayn doonnaa ee mar kale ku soo dhowaada barnaamijka حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligiis dhammaystiran gacanta ugu dhigay degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan kadib dagaallo xogan oo toddobaadadii lasoo dhaafay ka dhacayey duleedka degmadaasi haddaba sidee ayay saaka wax u dhaceen khasaare intee la-eg ayaa cadowga gaaray ku soo dhowaada warbixin arrinkaas soo koobaysa oo inoo soo jeedinayo walaalkeen xaarit cabduqaadir ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan geesida tawxiidka ee kuribaadaya jiidaha hore ee bariga wilaayada hiiraan ayaa maanta allah fadligii waxaa u suura gashay in weerar qorsheysan oo cagmarin ah ay ku qaadaan haradeega miriishaadka gurgurta ee ku sugnaa degmada moqokori ee wilaayada hiiraan howlgalkan oo qaatay muddo kooban ayaa ugu horeen waxaa lagu dahfuray camaliyad istishaadiya oo ka dhacda taliskii cadowga murtadiinta ee ku yaalay afaafka hore ee magaalada moqokori camaliyadaas oo uu fuliyey mujaahid ka mid ah haliyada aan gaban ee guutada istishaadiyiinta kadib camaliyadaasi waxay ciidamadii ku qornaa iqtixaamka ee mujaahidiinta ay bilaabeen bartilmaameedsiga askartii badbaaday howlgalkii ayaana durbadiiba u jihaystay inuu beegsado murtadiinta isku dayda inay cagahooda kaga baxsadaan jaximadii kusoo wajahnayd mujaahidiinta ayaa ku guulaystay in daqiiqado kooban gudahood ay soo jiiraan difaacyadii ay samaysteen murtadiinta ugu dambeynna magaalada moqokori ayay gudaha u galeen iyagoo takbiirsanaya kana soo tallaabsanaya bakhtiyada askar fara badan oo murtadiinah taliska ciidamada mujaahidiinta ayaana xilligaas ku dhawaaqay in si buuxda ay mujaahidiintu gacanta ugu dhigeen moqokori iyo hareeraheeda islamarkaana la dila lana dhaawacay tiro askar aad u fara badan halka tiro maxaabiisan ay kusoo dhaceen gacanta ciidamadii tawxiidka ee qaaday howlgalkaasi war-saxaafeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu faahfaahiyey weerarkii cagta lagu mariyey saldhigyadii murtadiinta ee degmada moqokori ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay soo afjareen taliskii ugu weynaa ee cadowga murtadiinta ku lahaayeen afaafka hore ee moqokori halkaasoo lagu xasuuqay saraakiishii hoggaanka u ahayd malishaadkii murtadiinta dagaalo kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadliga cagta mariyeen dhammaan difaacyadii cadowga waxaana si buuxda ula wareegeen fariisimayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada moqokori ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta wuxuu talisku intaa ku daray in malishaadkii riddada ay si habqan ah uga carareen furinta dagaalka ayna u kala firxadeen dhulka baadiyaha ah ee dhanka degmada maxaas khasaaraha hordhaca ah ee murtadiinta marka la isku geeyo duleedka iyo gudaha moqokori ayaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay inuu yahay dhimashada toddoba afartan murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka halka dhaawacan uu yahay lixdan iyo shan kale bayaanka oo sii socday ayaa waxaa lagu sheegay in malishaadkii maanta ku halaagsamay weerarkii lagula wareegay moqokori ay ka mid ahaayeen saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalka ashaaladirirnimada ah ee isriibiyiinta iyo murtadiintu kusoo qaadeen ummadda muslimka ah mujaahidiinta ee sidoo kale gacanta ku dhiga hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jibiyey dagaalka moqokuri sida lagu sheegay gabagabada bayaanka ka soo baxa taliska ciidanka mujaahidiinta iyadoo sidoo kale lagu cadeeyey gudihiisa in khasaaruhu intaa ka badan karo lana ballan qaaday in talisku dib kasoo gudbin doono wixii kasoo kordhaa khasaaraha cadowga bayaanka kadib waxaa muasasada warbaahineedda alkataa'ib ee kasoo muuqatay doorkeeda soo bandhigada xaqiiqada iyo kaalintii ay ku lahayd bushinta bakhti afuufka cadowga iyo barabagandadooda waxay soo saartay muuqaalo aada u qurux badan oo soo jiidasho leh islamarkaana caro gelinaya munaafiqiinta iyo kuwa dimuqraadiyadda kufriga u ololeeya waxay alkataa'ib soo bandhigtay ciidamada tawxiidka oo ku rondeynaya magaalada gacantana ku haya xarumihii murtadiinta korna u qaadaya raayadii rasuulka ee ay dejiyeen maliishaadkii ashaaradirirka ahaa ee dagaalka maanta looga saaray degmadaasi moqokori moqokori waxaa in muddoha kadib maanta dib ugu soo noqday libaaxadii shareecada dhowreeyey difaacana u ahaa waxaana zuulay kufriga ee murtadiintaasi ka doorbideen diintooda iyaga oo ku goodinaya maalmihii lasoo dhaafay in kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam aysan mar kale ka talin doonin moqokori intaba ay nool yihiin balse allah ayaa diiday inuu hergalo rabitaankooda kuma raali noqdo waxaan ka ahayn in xukunkiisa uu saramaro kolkaas oo ay suulayso xumaanta gaaladana laga adkaanayo duulaanka ay murtadiintu ku soo qaadeen dhulka lagu maamulo shareecada islaamka waxaa ku sugan cibro qaadasho waxay dagaalladan mar kale si cad inoo tuseen in hub tiro xoog iyo xeelad intaba aan guusha lagu helaynin laakiin libintu ay tahay midda allah bixiyo uguna deeqo ciddii isaga ku xidhan oo diintiisa ku toosan qaala allahu tacaala qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqu allah kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kaiiratan biidni illaah wallaahu maca asaabiriin waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka nato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan qaala allahu tacaala qul idcuu shurakaa'akum ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وحاجبيي حرق الله أي كفرتان وحاها لاغي كبرك فانك قوديك كفرتاك يقرد الرشر على درك أه إلهي إساقو أدوميس الله الله يوحويري ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكش على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب
هذا الظما سيعلو الجهاد برغم السعاب وتخفق راياته في الهضاب ويسري الضياء بكل البقاع allah fildigii maanta waxaa hergelay ballanqaadkii alle iyadoo nala riday xukunka baadilka ee gaalada ula baxeen macawisley ee shareecada lagu hirtinayey moqokorina waxa ay ku hoyanaysaa iyadoo guudkeeda ay ka babanayso raayada tawxiidka ee dhaqaajisay ruuxa dadka mu'miniinta ah kuwaasoo ka gariiray gardarada iyo garaafada ka dhanka shareecada islaamka macrakadii moqokorina waxa ay timid kadib saacado maalmo toddobaadyo iyo bilo xiriir ah oo ay muraabidiinta ku sugan bariga wilaayada hiiraan ay la soo bartamayeen cadowgii isku soo bahaystay la dagaalanka shareecada islaamka waxaana aan wada xusuusanaa dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ee mujaahidiintu dhagta dhiiga ugu dareen maliishaad fara badan kuna soo qabsadeen deegaano dhaca duleedka moqokori ee bariga wilaayada hiiraan taasoo keentay dhiigbaxa iyo fashilka murtadiinta iyo in ugu dambeyn moqokori ay kusoo dhacdo gacanta mujaahidiinta kana mid noqoto degmooyinka iyo deegaanada la waraabiyey dhiigga shuhadada ayna hosaarsan doonaan bulshada muslimiinta waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen xaaris cabduqaadir haddaba waa sidee galabta xaaladda degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan waxaa halkaasi inooga soo warramay wariyaheenna yaasir maxamed oo saaka gudaha u galay degmada moqokori wuxuuna waraysigan siiyey walaalkeen faysal mahad waad mahadsan tahay walaalka faysal saacado kooban ayaa laga joogaa dagaalkii malxamadda ahaa ee saakay halkaani ka dhacay allah subxaanau watacaala oo nasrigaani cadiimka ah ku siiyey mujaahidiinta walaalka waxaan dhex socdaa gudaha degmada moqokori raayada tawxiidka ayaa ka taagan gudaha magaalada magaalada gudaheeda iyo duleedyadeeda waxaa ka socda roondooyin culus oo lagu xaqiijinayo amniga magaalada iyadoona sidoo kale ay jiraan howlgallo lagu baacsanayo cadowga allah ee saakay ka firxaday halkaani iyagoona qaarkood iyagoo dhaawac ah ay yaalaan hoodka ciidamada mujaahidiinta ayaa ku daba jira oo wada howlgallo culus oo lagu carabtirayo maleeshiyaadkii ka firxaday halkan gudaha magaalada iyo duleedyadeeda waxaa ka muuqanaya een, bakhtiyada maleeshiyaadka murtadiinta oo ay ku jiraan saraakiil madaxyaweyn ah Een, faysalow xaaladda magaalada ayaa ah hadda mid degan een, inkastoo ay ka muuqanayaan een, raadadka dagaalka iyo macarikadii faasilada ahayd ee saaka halkaani ka dhacday dagaaladaani oo socday bilihii lasoo dhaafay ee maanta kusoo xirtay degmada muqokori ayaa ahaa silsilado weeraro ah oo cadowga allah looga bixinayay dhulkii uu kusoo qaaday xamlada ashyaadala dirirka ah kuwaasi oo weysaystay laga soo bilaabo een, wilaayaadka galgaduud shabeellada dhexe ilaa iyo hiiraan allah subxaana wa tacaala wuxuu qadaray in ay ku soo xirtaan maantay eh, degmada muqokori oo ahayd talis weyn Een, maanta allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan raayada tawxiidka ayay ku naaloonaysaa ciidamada mujaahidiinta ayaa ku sugan Een, nasrigaasina allah subxaana wa tacaala wuxuu ku xaqiijiyey gacanta awliyadiisa mujaahidiinta ah ee muddada saddexda sano ah een, een hortaagnaa xamladii ashaadala dirnimo ee cadowga allah uu kusoo qaaday wilayaadkii islaamiga Een, waxaa ii muuqda een, goobihii ganacsiga fiyaalihii magaalada iyo xarumihii uu ku shaq- ku shaqeynayeen maamulkii ashaadala dirarka ahaa ee maanta uu halkaani kusoo ekaaday hadda waxaan soo gaaray een, gudaha magaalada gaar ahaan fiyaalaha Een, waxaa hadda indhahaygu ay qabanayaan astaamihii cadowgu uu halkaani uu ku sameeyey oo ay ka mid yihiin caalamada daabuudka Een, mujaahidiinta ayaana zuulinaya astaamihii cadowgu uu halkaani ka sameeyey iyo daaquudka ahaa waxaana lagu bedelay raayadii tawxiidka raayadii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ah tan maanta dhaqaajisay mujaahidiinta midda ay darteed u dhaawacmayaan u shahiidayaan ayna ugu ribaadayaan een, furimaha dagaalka Een, waxaan hadda la joogaa mid ka mid ah halyeyadii tawxiidka ee oo ka mid ah raggay uu allah gacantooda ku xaqiijiyey nasrigaani weyn Een, maxaa kuu muuqanaya bal dagaalkii halkan ka dhacay الحمد لله waxay muuqanaya nasri weyn akhil aziz waxay muuqanaya nasri cadiim ah waxay muuqanaya gaalo oo u kala go'da sida tusbax kala go'ay oo kala yaacay hal hal kale mid ku sheega ma lahan way kala yaaceen baktiyada duurku kala yaacsan yahay saraakiil iyo maxaan ku rahdaa iyo ciidanba waa isdhex yaalaan meel kasta waa alxamdulilah waa nicma cadiima muslimiinta waxaan ka dalbaynaa farxadan weyn in ducada nagu soo kaalmeeyaan ilaahay waxay magarata garabkeena gallaayan qusudiin ونحن أحياء إن شاء الله تعالى ميل كسان وقتجينا ديجنا إلى ودوانا يا جسدكنا يا أرواحنا قالقة إلى دين كيسان قدر سنة يكون الدعاء ويلا سو الدعاء تذكر مسلمين تها الدعاء إن شاء الله تعالى قال واجب طيب لك مسلمين تها كسرنا بإذن الله آه إن شاء الله تعالى ما قالوا حكم مقنا يا أستامة حنحن إيه شعارات قابضنا أوسميان بإذن الله وحنا كبدينا شعارات كإسلام ك شعارات إسلام ك إن شاء الله تعالى كم مقنا راية التوحيد تي عدد تي مذوي Een, sidoo kale dhegeystayaal een, waxaa inoo socota tabinteenii tooska ahayd Een, sidoo kale waxaan la joogaa haddana een, mid ka mid ah raggii mujaahidiinta ahaa ee saakay oo allah gacantooda ku xaqiijiyey nasrigaani weyn usoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee andalus وادوا وادوا جزاك الله خيرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الى عد اندلس وكدواهي الهي اكون مهتن سبحانه وتعالى oo beledka magaalada muqukuri oo saddex sano iyo wax ka badan ay haasteen ciidamada shahaadala darirka ah Een, ilaahay saakay mujaahidiinta ayaa ku soo qaaday dagaal dhowr jiha ku uga soo qaaday camiladii shahaadii lagu daahfuray ilaahay fadligiis waxa waaye magaalada ayaa si maaragtay buuxda ula wareegay magaalada muqukuri ilaaha ku mahadsan ilaaha ku mahadsan uma kabacdi amniga magaalada waa degan yahay hadda xaalkeedu waa degan yahay astaamaha hadda waxaa ka muuqda xunxun oo waxyaalihii gaalada iyo qurunkii iyo qashinkii lagu yaqiina calaamadahoodii aa ka muuqda insha allahu tacaala ayagana waa la tirtiri doonaa oo raayada tawxiidka ayaa maaragtay la wada suri doonaa raayada tawxiidka meel allaala meeshay gaala joogtana waa laga suri doonaa insha allahu tacaala Een, waad mahadsan tahay walaalka faysal adiga iyo dhegeystayaasha aan dhegeysanaya Een, xaaladda degmada muqokori wixii ka soo kordhay insha allahu tacaala waan soo gudbin doonaa insha allah waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen yaasir maxamed oo isaga oo ku sugan degmada muqokori u waramayey waryaheenna faysal mahad waa hagaag weerarkii saaka ciidamada mujaahidiintu allah fadligii ay kula wareegeen gacankuhaynta degmada muqokori waxa uu yimid iyadoo qoobgariir iyo kala shaki xoogan uu hareeyey maleeshiyaadka murtadiinta dhexdooda qodobka iyo sidoo kale saamaynta ay kooxda ridada soomaaliya ku leedahay qabsashada muqokori waxaa inoo falanqaynayaa oo aan soo dhoweynayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah waad mahadsantaha walaalka Een, intii ay socdeen howlgallada aadka u ballaaran ee mujaahidiintu ay ku wiqayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacayay duleedyada deegaanka muqokori ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ee waxaa jiray khilaafaadyo aad u xoogan oo soo kala dhex galay saraakiisha murtadiinta khilaafaadkan ee waxay sii xoogaysteen labada isbuuc ee lasoo dhaafay ee markii mujaahidiintu ay qabsadeen halka loo yaqaano muqlaga qaycad een ceel kooxle gumare iyo xagare ee wixii xilligaas ka dambeeyey een waxaa madaxaas kula jiray saraakiisha horboosaysa maleeshiyaadka murtadiinta ee difaaca ee kaga jiray aagga muqokori een khilaafku wuxuu salka ku hayay guuldarrooyinkii silsiladaha ahaa ee ka soo bilowday ceel hareeri ee waxayna dhexdooda isku eedeynayeen in mid walba midka kale ee uu jaajuusayo oo mas-uul uu ka yahay guuldarrada dhacday een tusaale ahaan waxaa ee, la xaqiijiyey in la xiray een in ka badan ee, soddomeeyo maleeshiyaad iyo saraakiil ah kuwaas oo ay sheegeen in ay ka shakeeyeen baraha bulshada waxaa aad u- ee, u qabsaday ee, kala shakiga murtadiinta waxayna een, mid walba midka kale uu ku eedeynayey in mas-uul uu ka yahay guuldarrooyinkii dhacay heer ay gaartay in qaaqlayaal ee, murtadiinta ka tirsan oo caanka ah baraha bulshada ay jiida dagaalka ay ka baxaan ee kuwana la xiray Ee, laba maalin ka hor ee, markii dagaalku ka dhacay agaarka deegaanka gumare een, mid ka mid ah ee, saraakiisha murtadiinta ayaa si qalad ah buu ee, pageka uu ku leeyahay facebooka een, uu u soo boostgareeyey oo u soo dhigay een, warka ee, mujaahidiinta ka soo baxay ee, lagu xaqiijinayay magacyada saraakiishii murtadiinta ee dhintay iyo kuwii ku dhaacma dagaalkaas Een, beydkiisa ayuu ku faafiyey boqolaal kun ayaa ku xirnaa aad ayuuna dadka u gaaray kadib ayuu raaligelin soo dhigay ee wuxuuna yidhi qoraalkan aan ka soo qaatay argagixisada waxaan doonaya inaan ee, besti ku dhaho een, group whatsapp oo aan koobi ka soo dhahay baraha mujaahidiinta laakiin raaligelintiisa cidna ee, dhegna jalaq uma siinin wuxuu ku sugnaa degmada buuliburte sargaalkaas kimurtadka ah een, waxaa la sheegay in la xiray oo la geeyey saldhigga ciidamada ee murtadiinta Jabuuti ee ku leeyihiin degmada Buuliburte wixii xilligaas ka dambeeyay baraha bulshada buuq ayaa qabsaday saraakiisha murtadiinta waxaa la sheegay in kuwo kale la xiray oo laga shakiyey marka kala shaki ka dhashay guuldarrooyinka silsiladaha ah ee murtadiinta ka soo gaaray duleedyada deegaanka muqokori ayaa jiray oo aad u saameeyey ka hor macrakadan weyn ee mujaahidiintu maanta ay ku furteen degmada muqokori Een, saacado ka hor macrakadaas intaysan dhicin murtadiinta ayaa warbaahinta ka hanjabayay oo xataa ninka lagu magacaabo muuse salaad oo ah gudoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulka shaadala daranka hirshabelle een, muqokori ayuu ka hadlay ee wuxuuna hanjabaad u jeediyey waxa ugu yeeray cadowga nagu dhex jira taas waxay muujisay heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta iyo kala shakiga soo kala dhex galay wararka ee, ku saabsan marka ay dagaalo ay dhacaan oo camaliyaad ay ka dhacaan ee, bariga hiiraan qaaqlayaasha iyo xataa saraakiisha murtadiinta waxay ka qaataan een, dhanka warbaahinta mujaahidiinta iyaga ayaana ee, guruubyada whatsappka ay isticmaalaan isugu dira xataa saraakiisha murtadiinta qaarkood waxay isku dayaan inay qariyaan khasaaraha ka dhashay een, dagaalada sida saraakiisha la dilay iyo maleeshiyaadka hoobtay laakiin ee, kuwa iyaga ka mid ah ayaa inta soo koobiyey wararka mujaahidiinta waxay dhexda ka dhigaan guruubyada murtadiinta ee ku wada kulansan yihiin halkaasna waxaa ku fadeexadooba saraakiisha miidaanka dagaalka ku sugan ee qaraya jabka cadowga soo gaara Een, marka guuldaradan militari ee cadowga maanta soo gaartay waxaa barbar socday dagaal macnawi ah oo ee, ka soo wajahayay dhanka warbaahinta iyo baraha bulshada Ee, runtii macrakada muqokori een, xasaasiyadaas ayay lahayd ee, geesaasha tawxiidkana way u dhabar adeegeen dhammaanba sucubaadkii iyo culaysyadii soo wajahayay waxayna ahaayeen rag ee, tiigsanaya hadafkooda ah inay furtaan magaaladan cadowgana ay dhabarka ka jebiyaan halka maleeshiyaadka murtadiinta iyagoo dhan walba ka jabay militari ahaan iyo ee, iclaam ahaan iyo nafsaani ahaanba maanta la jebiyey oo gusaasha tawxiidka ay xaqiijiyeen dhammaan ahdaaftii ay ee, u dagaalamayeen weerarkan aadka u xoogan ee mujaahidiintu saaka ay ku qaadeen ee, deegaanka muqokori ee wilaayada islaamiga ah hiiraan iyo la wareegidda mujaahidiinta ee degmada iyo dhammaanba tuulooyinka hoos yimaada waxay ka dhigan tahay ee, guuldarro weyn oo dhabarka loo saariyay kooxda shidada kori waxay ee, bilihii lasoo dhaafay ka dhiganisay inay tahay meel ay si aad ah u difaacanayso waxaa la ogaa ee, duqaymihii ay geysanayeen diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka turkiga iyo xataa taliska ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan ee deegaanka deegaanka halgan oo dagaalka qaybta ka ahaa ee maleeshiyaadka ee soo taageerayay la ogaa duqeymihii ee fuustooyinka wax gobol loo adeegsado ee mandiqadaas ay ku asqeynayeen ciidamada xabashida etoobiya moqokori iyo hareeraheeda macarigtii ka socday waxay ahaayeen macarikooyin u dhexeeyey kufriga iyo muslimiinta dhammaanba cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ee duulaanka kusoo qaada dalka ayaa ka qaybgalayay Ee, waxaan arkaynay xilligii dagaalada ay socdeen in diyaarado ay leeyihiin gaalada cadaanka ay kasoo degayeen garoonka macmalka ee moqokori ay rasaasta geynayeen dawooyinka ay geynayeen dhaawacyada ay ka daadgureynayeen Een, xasan gurgurte ayaa bishii ee, maarso ee lasoo dhaafay oo ku beegneed bishii ramadaan ee, wuxuu tiro ka badan laba jeer uu tegay ee deegaanka muqokori taliyaasha ugu sarreeya ee kooxda ridada sida ee sirdoonka ashaadaladirarka ah milatariga iyo booliska ayaa tegayey ee muqokori oo runtii ahayd ee wajhad ay ee ka dafciyaan gobolada dhexe oo mujaahidiinta ay ka difaacayeen maantana waxaa muuqata in derbi weyn uu kusoo dumay oo suurtagal ay tahay in qoobgariir iyo rucbi ee laga dareemo degmooyinka kale oo ka tirsan ee gobolka hiiraan sababa la xiriira furashada weyn ee mujaahidiintu ay ka sameeyeen ee muqokori allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan guushaas weyn maanta mujaahidiinta gaarsiiyey waxaa xusid mudan in mujaahidiintu ay bilihii lasoo dhaafay tan iyo markii ee lix iyo tobankii bishii abriil ay qabsadeen degmada aadan yabaal ay ee, u hiinqadeen una jeesiteen dhanka bariga ee wilaayada hiiraan oo qabsashada muqokori macaarigta ee sababta u ahaa waxaa ka mid ahaa beera yabaal aboorrey iyo sooman Een, halkaas ayay mujaahidiintu kasoo taqadumayeen dhanka aadan yabaal iyo deegaanada ee, u dhexeeyo hiiraan iyo shabeelaha dhexan ee taqadumka ugu xoogan ayaa ka socday macaarigtii taariikhda galay ee ka dhacay deegaanka ceel hireeri ayaa la xusuustaa halkaas oo lagu dilay ee, boqolaal ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta Een, saacadihii lasoo dhaafay iyo maalmihii lasoo dhaafaba ee, wasiiro ka tirsan kooxda ridada iyo xataa afhayeenka xasan garguurta ayaa warbaahinta ee, ka hadlayay ee, iyagoo guulo been ah niyadda ugu dhisayay atbaacdooda iyo maleeshiyaadkooda waxayna oranayeen waxaan dib ula wareegnay ceel kooxle iyo gumare oo dagaalkii maalin ka hor gumare ka dhaca khasaarihii cadow kasoo gaaray ayaa la ogaa Een, mid ka mid a wasiirada kooxda ridada ayaa xusuustaa in ee, bartiisa facebooka uu kusoo qoray in ay difaacdeen muqokori ayna mujaahidiinta ka adkaadeen waxaa muuqata in waxyaabahaas een, ee, bakti afuufka ah oo warbaahinta ay ka sheegayeen madaxda kooxda ridada dhammaantood ay been ahaayeen waxaana xaqiijiyey wixii maanta ka dhacay muqokori oo mujaahidiintu ay la wareegeen horena waxay ula soo wareegeen dhammaanba ee deegaanada hoos yimaada marka kooxda ridada filan soomaaliya ku sugan ee xasan garguurte ee uu madaxda ka yahay een, tani waxay u tahay guuldarro weyn macnawi ahaan mil- iyo militari ahaanba waxaana kusoo dumay dirbi ay muddo dhisayeen oo oo yabyabayeen allah subxaana watacaala ayaana ee, ku mahadsan uma ee, geesayaasha towxiidka ee runtii u dhabar adeegay caqabado badan usoo maray ee la wareegidda ee deegaankan moqokori oo ka dhigan in ay aad u dhaawacantay boqolkiiba sagaashan wax ka badanna ay burburtay xamladii ashahadaladirarka ahayd ee xasan gurgurte ee deegaano ka tirsan bariga hiiraan uu kasoo bilaabay sanadii labada kun laba iyo labaatanki waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoomna waan isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo walaalkeen ilyaas cabdulaahi oo inoogu eegi doono wararkii ugu dambeeyey ee ay daabaceen majalladaha ka soo baxa dunida bismillaah een, suheyb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta maanta ku daax qaadaynaa warbixin ka hadlaysa netanyahu oo wada qorshe cusub oo uu trump kaga dhaadhicinayo duulaan mar kale lagu qaado gudaha iiraan haddaba haddii tani ay dhacdo muxuu la kulmi karaa kayaanka sahaynada warbixin lagu daabacay wargeeska the jerusalem post ayaa lagu sheegayaa in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu wado ololo ballaaran oo uu ku doonayay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu kaga dhaadhiciyo in mar kale duulaan ballaaran lagu qaado gudaha iiraan si loo sii ballaariyo duulaanada ka dhanka ah barnaamijka nukliyeerka iiraan ayay warbixintu leedahay madaxa sahaynada ayaa sidoo kale doonaya inuu helo kalsooni buuxda oo dhanka maraykanka ka timaada isagoona doonaya sida muuqata in trump uu si dhammaystiran lugaha ugu geliyo dagaalka ka dhanka ah iiraan islamarkaana meesha ay xukuumadda washington ka saarto wadahadallada diblomaasiyadeed ee muddooyinkii dambe u socday iyaga iyo xukuumadda tehraan warbixinta the jerusalem post oo sii socota ayaa sheegaysa in netanyahu uu gebi ahaan diyaariyey qorshayaasha uu doonayo in markan uu ku weeraro tehraan islamarkaana uu dejiyey qidooyin istaraatiijiyadeed oo hor leh kadibna uu u soo qalab qaatay sidii uu uga dhaadhicin lahaa trump in mar kale duulaan ballaaran lagu qaado gudaha iiraan xogtu waxay xitaa tilmaamaysaa haddii uu benyamin netanyahu dhanka maraykanka ka helo greenlight ama iftiinka cagaaran oo siyaasad ahaan loo adeegsado waxa ay dowladdu ku qanacsan tahay balse ay diidan tahay in si bareer ah ay u tidhaahdo waan taageersanahay qorshahan waa ogolaashiyo mujaambilaysan ayayna ku fasiraan inta badan falanqayaashu jiriirada qoraalkeeda oo sii socda ayaa lagu sheegaya haddii mar kale uu dagaal dhex maro israa'iil iyo iiraan in sahayanadu ay la kulmi karaan cawaaqib culus weliba mid ka daran tii labayo tobanka maalmood ee dagaalka marka laga hadlaya dhanka sirdoonka iyo difaaca hawada waxaa la saadaalinayaa in iiraan ay labajibaari karto ku-xoogeysigeeda gudaha sirdoonnada sahaynada islamarkaana dhulalka sahaynadu ay ku yeelan karto saameyn ka ballaaran middii hore waxaa sidoo kale dhulka geli doona ayay warbixintu leedahay taageerada yar ee ay hadda sahaynadu ka haystaan dowladaha galbeedka iyagoo markan sheedda sare ka eegan doona wax weliba oo ku dhici kara xukuumadda benyamin netanyahu gunaanadkii dadaalada uu netanyahu trump ugu qancinayo in weerar culus mar kale lagu qaado gudaha iiraan ayuu warbixintu sheegaysaa in ay tahay rabitaan isku dhafan oo dagaal iyo siyaasadba isugu jira balse haddii tallaabadan uu ka dhabeeyo netanyahu ayay leedahay waa suuragal dhimasho ka badan midii dhacday labayo tobankii maalmood ee dagaalka culeyse amni oo soo fod saara sahaynada iyo in ay lunto haraadiga yar ee sumcad kusheega ay haysato xukuumadda isugu yarta israa'iil awoodda kooxaha muqaawamada filistiin ee xagga internetka ah oo sii xoogaysanaysa iyo weerar hakin ah oo ay ku qaadeen mid ka mid ah saldhigyada sirta ah ee yuhuudda warbixin lagu baahiyey wargeyska israa'iil yahom ayaa lagu sheegayaa in kooxaha muqaawamada filistiin ay ku xoogaysteen dhanka internetka iyo sirdoonka dijitaalka ah iyagoona fuliyey weerar casri ah oo ay ku bartilmaameedsadeen mid ka mid ah saldhigyada sirdoon ee sida aadka ah ay u ilaaliyaan ciidanka gumaystaha yuhuudda kooxaha muqaawamada filistiin ayay warbixintu sheegaysaa in ay jabsadeen saldhigga lagu magacaabo siddeed kun iyo laba boqol kaasoo ah midka ugu weyn ee gumaystaha u qaabilsan dhanka sirdoonka elektroniga ah weerarkan ayay warbixintu sheegaysaa in kooxaha iskacaabinta filistiin ay u adeegsadeen xeelad farsamo iyagoo jabsashada xogaha saldhiggan u maray wadiiqooyin kala duwan oo ilaa hadda warbixintu aysan daah qaadin ciidanka gumaystaha ayaa goor dambe ku baraarugay in lasoo galay qaar ka mid ah sistamyada saldhigga waxayna ogaadeen in ragga tallaabadan qaaday ay ahaayeen kooxaha muqaawamada filistiin taasoo keentay in si deg deg ah loo joojiyo howlihii kala duwanaa ee uu saldhiggu hayay islamarkaana sahaynadu ay u degdegeen sidii ay u adkeyn lahaayeen amnigooda dijitaalka intaasi oo keliya ma ahan ayay warbixintu leedahay oo baaritaanna ay sameeyeen ciidanka gumaystuhu waxay ku ogaadeen in cutub ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin ay jabsadeen kaamiradaha ku yaala qaar ka mid ah xeryaha yuhuudda islamarkaana ay heleen xogo aad u fara badan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa ciidanka iyo qalabka la isticmaalo xogtan ayaana door muhiim ah ka ciyaartay howlgalka duufaanul aqsa ee ilaa maanta socda tan iyo sannadii laba kun saddex iyo labaatan gaar ahaan toddobadii oktoobar gunaanadkii warbixintu waxay qiraysaa in kooxaha muqaawamada filistiin ay hadda noqdeen kuwo la jaanqaadaya dagaalka casriga ah haddii ay noqoto midka codka ee warbaahinta loo adeegsado iyo haddii ay noqotoba midka koodhka brogramminka ee loo adeegsado hakanka qaybihiisa kala duwan waxayna israa'iil middan ku riday xaaladda cabsi ah oo ka dhan ah amnigeeda dijitaalka taasoo muujinaysa in halista ka imaanaysa filistiiniyiintu aysan keliya ku koobnayn godadka ama gantaallada ay soo ridaan balse sidoo kale wakhti xaadirkan laysugu yimid kombiyuutarada iyo sirdoonnada dijitaalka ah waxaa sidaas gunaanadkii lagu yiri warbixinta lagu baahiyey wargeeska israa'iil yahom mid ka mid ah joornaalada ugu waaweyn yurub oo daah qaaday warbixin ku saabsan turkiga iyo yuhuudda oo qarka u saaran in ay ka dhex qaraxda xiisad cusub maqaal lagu daabacay wargeyska financial times ayaa lagu sheegayaa in uu soo shaacbaxaya marba marka ka dambeysa khilaaf sii xoogeysanaya oo u dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo xukuumadda ankara wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakaan fidaan ayaa saacadihii lasoo dhaafay sheegay in xiisadda kala dhexaysa waqti xaadirkan maamulka gumaystaha yuhuudda aysan ahayn mid ku qotonta qadiyaadaha filistiin lubnaan suuriya yeman ama iiraan laakiin ay tahay mid jaanib kale salka ku haysa isagoo aanan caddayn oo daah ku rogay arrinkaas falanqayaasha qaar ayaa aaminsan in xiisadda labadan dhinac ay salka ku hayso xurguf soo bilaabatay bishii abriil ee sannadkan laba kun shan iyo labaatan taasoo salka ku haysa markii maamulka gumaystaha yuhuudda uu duqayn ka fuliyey goob ay dowladda turkiga saldhig ka dhisan rabtay oo ku taalla gudaha dalka suuriya taasi oo ay ugu dambayn ka carootay dowladda turkiga sirdoonka faransiiska oo ku eedeeyey shiinaha in uu sumcad dilayo diyaaradihiisa uu soo saaray ee rifail kuwaasuu ku fashilmay dagaalkii ugu dambeeyey ee dhex maray hindiya iyo bakistan waa warbixin jawaanib kala duwan qodobkan ka taabanaysa oo uu baahiyey wargeyska washington post qoraalka ayaa ugu horrayntii lagu bilaabayaa in sirdoonka faransiiska uu ku eedeeyey shiinaha olole sumcad dil ah oo uu ku sameynayo diyaaradaha dagaalka ee rifaali kuwaasoo qayb ka ahaa dagaalkii bishii mey ee lasoo dhaafay dhex maray bakistan iyo hindiya iyadoo dowladda hindiya markaas laga soo riday dhowr diyaaradood oo kuwan ah islamarkaana ay soo saartay dowladda faransiiska weliba xilligaas waxaa xusud mudan in bakistan ay adeegsanaysay gantaallo ay farsamaysay dowladda shiinaha in diyaaradahan oo si aad ah dowladda faransiiska ay ugu faanto lagu soo rido gantaallo ay farsamaysay dowladda shiinaha ayay xukuumadda baariis u aragtay sumcad dil iyadoona saacadihii lasoo dhaafay ka soo saartay warqoraaleed ku socday dhanka xukuumadda beijing sirdoonka faransiiska ayaa sidoo kale sheegaya in dowladda shiinaha ay waddo olole ay dhanka kale wasaaradaha difaaca ee dalalka ku yaalla qaaradda aasiya uga dhaadhicinayso in ay awood ahaan liitaan diyaaradaha rifaali ee ay soo saarto dowladda faransiiska middan oo suuqxumo iyo liidnaan ku riday shirkaddii farsamayn jirtay diyaaradahan ee ku taalay gudaha dalka faransiiska waxaa sidoo kale jira wixii ka dambeeyey bishii mey sawirro ay dowladda shiinuhu ku baahinaysay mareegaha kala duwan ee internetka iyadoona xusaysay in waxba kama jiraan ay yihiin sheegashada dowladda faransiiska ee ah in difaacyada diyaaradan ay yihiin kuwo adag xukuumadda baariis ayaa in ka badan shan boqol iyo saddex iyo soddon diyaaradood oo noocan ah waxay siisay dalalka hindiya indonesiya iyo imaaraadka carabta waxayna u aragtaa awood qaran oo ay si aad ah ugu faanto markii la yimaada awoodda dhanka cirka balse waxaa mustaqbalka rifaali sida ay sheegayaan god ku riday dowladaha shiinaha iyo bakistan walow markii dambe ay dowladda shiinuhu soo saartay war ay ku sheegaysay in waxba kama jiraan ay yihiin dhammaan eedeymaha ay soo jeedisay dowladda faransiiska guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan maanta ku hakinaynaa xubintoo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo maanta intiisa badan aan ku falanqaynay weerarkii saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada muqokori kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa io nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى